laanta afka soomaaliga e v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o eda waayadan gudaha dalka soomaaliya waxaa si weyn ugu soo badanaya guud ahaanba gobolada dalka dadka bukaanada ah ee ay ka soo baxaan burooyinka jirkooda shantii sano ee ugu dambeysay waxaa magaalada muqdisho qalliino kala duwan oo burooyinkaasi a ugu sameynayay isbitalka shaafi ee ku yaala muqdisho doctor shaafici aadan dirir oo isagu wax ku soo bartay dalka talyaaniga doktorkan ayaa waxaa v o edu u sheegay in tirada bukaanada ee burooyinka ay aad u soo badanayso iyadoo dhinaca kaleetana ay dadka qaarkood u yimaadaan ama isbitaalkooda ay soo gaaraan iyadoo xaaladooda ay aad u liidato toddobaadkan waxa uu sameeyey mid ka mid a qalliinadii ugu adkaa oo dhuunta qof dumar ah buro weyn ay uga soo baxday barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha ee v o e da ayuuna doctor shaafici marti noogu yahay doctor shaafici aadan dirir bal ugu horreyntii kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o e da
waa mahadsantihiin journalistayaasha iyo dhammaan dadkana dhegeysanaya waata waana dhagaha walaal aada waa waayahay dhegaystayaal ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona oo qadadka telefoonada su-aalo kugu weydiin doona balse ayaga hortooda haddaan bal aniga kugu bilaabo waxaad bal iga warantaa muddo shan sana maadaama aad soo waday howlahan qaliinada burooyinka oo magaalada muqdisho qaarkood baraha bulshada xataa dadka layskula xiriiraya sawiro qaliina aad samaysay iiga waran tirada dadka ah ee isbitaalkiina uu diiwaangeliyay oo ilaa iyo haatan idinsoo booqday
bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maxamed aada waa umahadsan tahay su-aashaas saa u sheegtayba muddo oo ilaa iyo shan sana baan wadanka gudihiisa waxaan ka fulinahayay qalitaamo keliya xamarna kuma koobni gobolada dalkao dhan waqooyi galbeed ama somaliland waa tagay qalitaamaanka soo fuliyey puntland lafteeda magaalada iyo garowe waa tagay qalitamaan kasoo fuliyey jubbaland maanyo lafteeda waa tagay qalitamaan kasoo fuliyey galmudug lafteeda iyadana waa tagaa qalitamaan kasoo fuliyey waxaa keliya oo ii dhiman haddii la fiiriyo waa goboladan koonfur galbeed insha allah ilaa iminkiisna waxaan rabaa iyada lafteeda dhawaan inaan ka tago oo cambain ama qalitaamo oo lacag la-aan ah maadaama ay ku badan yihiin dad masaakiina inaan u tago su-aasha ay weydiisay oo ahayd intee qof baad aragteen boqolaal kun oy dhan yihiin inta qof oon arkay inta qalitaamo lagu sameeyeyna maalinta ugu yartahay waxaan same waxaan sameeyaa shan lix waad dareemi kartaa marka kiyaastii bishii af ku dhawaad saddex boqol iyo afar boqol oo qof aan qalitaamo u sameeyaa oo ka kala yimid adduunka keliya soomaaliya ma ahan maraykan dadkii loo sameeyey north america norway ingiriiska dad soomaaliyeed oo dibadda ku nool oo hadday rabaan iska qali karay baa inta waddanka gudihiisa yimaado ay qalitaamada ku sameeyaan taasna waxay kutusaysaa horumarka waddankeena uu sameynayo horumarkaas oo ay sabab u tahay saan isleeyahay dakhtaro oo soomaaliyeed oo aada yani aqoon u leh inay wadankii kusoo laabteen iyo iyo nabad nabad meeshu waxaweye qofku hadday nabadi jirto wax walba waa suurtagal buu noqonhaya marka systemkii dawliga oo si tartiiba usoo noqonhayo oo wadankii investment la gelin karo qalabyo qaali ah qofka uu soo uu keeni karo
waa tahay doctor shaafici aad baad umahadsantahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan qayb ka ah mid ka mida ayaa haatan baqadka ku jira jeclaan lahaa inuu su-aal ama aragti nala wadaago soo dhowo walaal magacaaga iyo halka aad joogta magacaygu waa maxamed ibraahim oo jooga muqdisho waan salaamayaa doctor shaafici aadan gereer iyo v o e da oo noo suuragelisay inaan su-aalo weydiino runtii waxaan weydiinayaa doctoorka burada sideeda maxaa keena inay jirka ku dhacdo haddii la ogaado fayruskaas ma laga hortegi karaa oo burada sababa burada intaan ognahay laba nooc weeye noocna waa cancer waana buro midna buro dhiis ah marka midda cancerka ah sidee looga hortegi karaa ama lg looga badbaadi karaa khatarteeda xooga badan ay leedahay maxamed ibraahim oo xamarkeeda ayaa wuxuu weydiiyey maxaa keena sababaha keena burooyinka si u sheegayna laba nooc wuu yiri oo midna waa cancer midna waa wax iska sindala maxaa keena burooyinka waxaa keena burada wax kale ma ahan waa unugyo jirkeena kamid ah oo tarmay caadiyan qofka haddaa aragtaan maqaarkeena isbedel joogta uu sameeyaa oo qofka hadduusan maqaarku isbedeleynin qofkii jirig buu korkiisa yeelan lahaa marka regeneration waxa la yidhaahdo oo isbedel joogta ah oo jirka bini aadmigu waxaadidahaya baa baa jirkeena ka jira unugyada dhiigga boqol iyo labaatankii maalmoodba isbedel baa ku yimaada waa lasoo cusboonaysiiyaa marka wax oo xadidan weeye la og yahay cancerka marka waxaa keena unugyadii caadiga oo tarmahayay waa waxay dhuminahayaan controlkii mafanta way iska korahayaan ayadana xad markan yihahda xadidnayn saas waa marka cancer ku dhashaa waxyaaba oo factories ama sababo badan baana keeni kara waxaa kamid ah genetica wax ama sidaraac dad ay ku badan tahay baa jira waxaa kamid ah waxyaabaha suurta ama baalkan yihahdo inquiniment cuntadoo kale la cunhayo waxyaaba baalkan sun haddii ku jiraan hawada sidoo kale waxaa kamid ah baalkan yihahdo waxyaabahan oo oo sigaarka la cabahayo oo qayb uu ka yahay wuu saabaa alcoholka oo inkas anaga wadan kad islaama aan nahay isaga laftiisu kansara usaaba saabaa jira boqol yani factoriska ama waxyaabaha saabaa way tiro badan yihiin marka adduunkana meel walbo qofku jooga ku dhacaa ha loo kala badnaado soomali haddaan nahay sooda kansarka beerka iyo waxa ugu badan iyo iyo iyo kan oo unguriga oo waayahay unguriga waxyaaba saaba oo goonin oo ana jiraan laba nooc weeye saa yani cancerka waxa weeye mid oo banayn ama iska fudud iyo mid oo jirka ku faafa oo raaca raacitaanka wuxuu noqon karaa mid oo meelihii ugu dhawaana uu aadayo dhiigga ama dhiiggana uu raacayo waa tahay laakiin balse waxaan kuu sheegahayaa daawada cancerka waxa weeye waa markuu bilowga yahay qalitaan wey mafan haddii jir ku faafana daawooyin kale oo waxyaabo kale oo kemiyotherapy radiotheraby oo la isticmaalaa jira waaya xaddi ma leedihiin oo wax aad wax ka qaban weyseen xataa oo soomaaliya wax looga qaban waayey oo waddamo kaleeto aad u dirteen ma jirtaa mase waad isku daydaan inta badan inaad maaraysaan dhibaatooyinka la xiriira burooyinka
fiiri waxaa jira adduunka meel walbayna ka dhacdaa waxa haddii marka bilowga uu yahay dhakhtarka loo yimaado dhakhtarkay ku xiran tahay iyo qalab ku haysto wax kaqabad uu cuduradaas ay leeyihiin annaga dad badan oo kansar badan baa dad qaban loo yimaadaan oo marka laba marxaladood weliyo dad oo uu bilow ku yahay oo nidaalkan ka daaweyn aan qalitaano u samayno iyo dad marxaladahoodu uu ku fiday oo wakti dheer bay isku eeganahayeen dadkaasna wax kaqabad meeshii rabaan ba ha tagaan malahan ma lahan qofku marka marka uu wuxuu bilow yihiin cudurka uu bilow yihiin bay wax kaqabad leeyihiin hadduu jirka ku fido waxay waxyaaba oo balips la yiraahdo ama kimiyotherapy waxyaaba badan bay leeyihiin wadamada suura markaan joognay waa nagu waa nagu dhici jirtay halkaana waa nagu dhacdaa mafaham marka wuxuu hadday wax kaqabad leeyihiin halkaan baan ka qabanaa waxaa dhici karta marka qaarkood qalitaamo qabad leh oo aysan halkaan noo saacideyn sababo farsamo ama qalab naga maqan dadkana waa u sheegnaa markaas kale waxaan idhaahnaa cudurka ku hayaa wax kaqaad buu leeyahay balse halkaan annaga waktigan xaayarka kama qaban karno ee meel aad badan u jirno ama hindiya ha noqoto ama turkiya ha noqoto meelihi oo u fooda tegi karaanna way jiraan waayo aad baad umahadsantay doctore dhegeystaha ku xiga oo qadka ku jiraan u yeerayaa walaal magacaa ku bilow halkaad naga soo waceysid iyo dabcan waxaad nala wadaagi lahayd doctor shaafici waa ku maqlayaa waa mahadsantahay saaro sidoo kale waxaan salaamayaa doctor shaafici magacaygu waa sajiid aadan xudud oo degmada caabud wa ee gobolka galgaduud marka saddex su-aalada inaan weydiinaya doctorkaas oo mahadsan su-aasha koowaad waxaa weeye maxaa horta cudurkan sababa yani cudurkan sababa in kes ayaa loo qaybiyaa su-aasha labaad su-aashaas wuu ka jawaabay marka kuwaa kale u gudub waayo su-aasha labaad aan weydiinaya waxaa weeye ma jiraan astaamo uu qofku isku arko yani inta ayna bacashan banaanka uga soo bixin qofka oo uu dareemo midda saddexaad waxaa weeye ma jiraan waxyaaba uu qofku uu samayn karo inta uusa dhaktar aadin oo asaga yani oo uu gaar yani u samayn karo oo iskaga hortegi karo iyada oo yani iskula soo dagaala waana mahadsantihin ha asalaamu calaykum magacan kasana sadiiq ma yiri oo cawla kasoo hadlayay haa sadiiq aadan ha okay sadiiq oo cawla kasoo hadlahayay wuxuuna weydiiyey su-aal oo noocyadiisa saad horey aada igu sheegtay waa ka jawaabnay astaamo lagu garan kara ma jiraan ha astaamo lagu garan karo way jiraan laakiin bilowga caadiyan wuu isqariyaa darkan kansarku markuu bilowga yahay saas darteed waxaa haboon oo tama waxay ku xiran tahay ma jiraan kahortag oo waxyaaba la samayn karo waxaa haboon waxaa haboon qofku in in uu da- markuu gaaro in uu inuu baaritaamo sameeyo baaritaamadaas oo u kala gooni ah ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo gudintano kale dumarkao kale markay soddon gaaraan baartan yidhaahdo waxaa haboon in ay naasaha iyo baartan yidhaahdo ninka iyo waxyaabahaas inay focuska saaraan oo iska baaraan raggana sidoo kale iyagana qanjirka prostateka la yidhaahdo iyo sambada iyo meelahaas inay iska fiiriyaan baa fiican laakiin inta badan bilowga markuu yahay calaamado ma laha calaamado ma laha saas darteed waxaa lagu qofka lagu waaniyaa in ay da- markuu soo soo gaaraba ay control caadi ama check up ay samaysaan beeg ha noqoto ultrasonka ama computerka oo jirka la saaro ha noqoto x-ray ha noqoto mamograf ha noqoto waxyaabahaas baa baa la sameeyaa inkastoon soomaaliya xasuusto intaan ogahay in tasiilaadka caafimaadka sidaas u horumaray meelaha qaarkood ay ku adag tahay oo gaar ahaan dadka burooyinka ka cabanaya ay adag tahay inay helaan tasiilaadkaas caafimaad waa waa saa u sheegtay annaga nasiib daro waddankeena intii muddo soddon sano ah waxaan ku jirnay adduunka waa waa ka dibdhacnay sababta aan ka dibdhacnayna dagaalo iyo waxyaabahaas baa jiray taasna waxay sababaysaa in dadkii aqoonta lahaa aysan wadanka dabd dabad bisa maaha intii kale ay isaga haljiraan inaan investment ama qalab waxyaabahaas la socdo usan qofku usan soo gadanin uusan ku diran bay keenaysay balse sanadihii ugu dambeeyay isbedelooyin baa jira oo dad badan oo dibadda wax kusoo bartay aqoon leh oo wadamada yurub maraykanka mid walba ka shaqeynaysa looan ka shaqeynahayay baa soo wada noqonaya qalabkaasna waa la keenaya saasay tahay saa u sheegtayba gobolada ama degmooyinka weli problemka wuu jiraa balse waxaan xusuustaa markii ugu horeeyey oo nagu kantimid laba kun iyo afar iyo tobankii january qaaditaamo iska fudud baa dibadda loo aadi jira oo labroscopka oo kale oo waxyaabahan laserka lagu sameeyo dadkana waxa uga bixi jiray kharashaad aada iyo aada u badan wadankii markaa in waa qofka isoo gurigiisa jooga oo ehelkiisa la jooga baaba koos yar kharash yar baa ku baxaya marka taasna waxay kamid tahay isbedelada wanaaga kusoo kordhay waxayna keentay bilcagsi in saan horeeka ugu sheegay in dad soomaaliyeed oo wadamada horumaray jooga ay wadanka yimaadaan oo ay qalitaano isku sameeyaan waxna yani taasna waxay kutusaysaa quality-ga iyo levelka oo wadankeenu hiigsanayo aan u gaaro waayahay doctor waxaa ku jira dhegeysto kale intaan bal aniga su-aal ku weydiinin gaalkacyana jooga soo dhowo walaal magacaagana ku bilow magacaygu waa shuuke aadan gurey oo jooga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug doorka waxaan weydiinayaa laba su-aalood oo ah haddii burada aan la iska saarin ee qofku muddo badan ay ku jirto maxay halista ku keeni kartaa su-aasha labaadna waxay tahay ma jirtaa wax xiriira oo ka dhexeeya burada iyo kansarka waad mahadsantihiin okay shuuke wuxuu wuxuu yidhi ma jiraa wax oo khatara oo ay keeni karto burada haddaan la iska saarin ha way jirtaa wax khatara oo ay keeni karto buro haddaan la iska saarin caadiyan buro walba oo jirka biniaadmiga ku taallana waxaa loola dhaqmaa in ay tahay cancer ilaa la xaqiijiyo inaysan ahayn buro walba oo qof kasoo baxda inkastoo anaga dhakhaatiir aan experienciga leenahay oon kala ogaan karno waxay tahay balse qofka haddii kasoo baxda waa inuu ku fakaraa waxaan jirkay kuma olin waa iga soo baxeen inaan xaqiijiyo weeye waxay tahay see lagu xaqiijin karaa waxaa lagu xaqiijin karaa qofka inuu dhakhtar u tago inuu baaritaano sameeyo hadduu markuu dhakhtarka uu ka shakiyo inuu yidhaahdo waxaa jira dhacaan laga qaado oo irbada qofka meesha lagu mudaa waa lasoo baaraa markaas kabacdi ba waxay tahay la ogaadaa xiriirna way leeyihiin burooyinka qaar baa waxay jiraan nooc cancerofon ah iyo qaar oo jirka ku weynaada iyagoon baalkan yiraahdo ku faafaynin oo aadin meelo kale marka aan kusoo noqdo buro kasta oo jirka ku taalla qofku inuu si serious ah u qaato mafaham ula falgalo uu dhakhtar u tago ilaa dhakhtarku uu uga sheegayo noocay tahay haddii qaltaan ubaahan tahay iyo haddii kale
su-aashii labaad niga jawaabay
ha ha waa kaaga jawaabay oo waxaad tiri xiriirka ay la leedahay mafaham marka bura haddii kasoo baxda waxaan fiiri waa in waa in loo ha waa in loo tixgeliyo inay kansar tahay ilaa laga xaqiijinayo mafaham saas darteed waa inuu dhakhtar qofka u tagaa waa inuusan dhayalsan burooyinka kasoo baxaya aad baa mahadsantihiin aad baa mahadsantihiin waa tahay waa waayahay doctore waxaa jirta in dadka kuu imaanaya badi intaan aragno ama warbaahinta la iska arko ee dhinaca social mediaha ama xiriirka bulshada haddaan iraahdaba lagu arko dadka ugu badane burooyinka aad qaliinada uga samaysid dumar inay u badan yihiin ma sidaasa mase tirada dadka yaree xaaladooda aadka u liidato unbaa dumar u badan may burooyinka anaga hadda statistica oon ku iraahdo kuwaas u badan yihiin kuma oran karo balse waxaa jira cudurada qaar ay ku badan yihiin dumarka qaarna waxay ku badan yihiin ragga burooyinka marka la qalo kuwaan la yiraahdo ragga qaar bay ku badan yihiin dumarkana qaar bay ku badan yihiin kuwa social media lasoo dhigo waa kuwa waxa ad aragteen waa wax iska kooban oo duruufaad keenay ama waxa laga yaabaa kuwa oo aan tayro caadi ahayn oo aan adduunka ay yartahay in lagu arko siaan kuu sheegahayana waxayna taasi ku xiran tahay maadaama soddomeeyo sano waddankeena xaaladda caafimaadka ee dadkeena ay aada u liidatay oo la tacaalid iyo meelo goofa goobo caafimaad oo fiican oo iska daawayeen aysan jirin baa xanuunadii baa ku weynaaday marka waxaa arkaysaa waxaan xusuustaa hooyo soomaaliyeed oan kasoo saarnay buro ninka uga taalay oo waxay ahayd saddex iyo toban kiilo taas macnaheedu waxay ahayd ugu yaraan lix ilmood oo kiiba laba kiilo yahay baa bay gudaheeda ku jirtay oo intaas weetay culeyskana waa waa dareemi kartaa marka waxyaaba waxaa jira saas oo aan la la fajacno oan soo dhigno maahan maalin walbaan waxaan sameynaa burooyinkaas cudurada qaar ay ku badan yihiin dumarkana way jiraan qaar raggana iyaga gooni u ahna way jiraan waxaa jirta doctor shaafici toddobaadkan gudihiisa qalliin aad samaysay oo gabar buro aada u weyn laga soo saaray oo baraha bulshada sidaas oo kaleeto la isla dhex maraya sawiradeeda bal gabadhaas oo kaleeto dhuunta ayay uga taalay sida muuqato buradaasi markay aada qalliinka intaad sameyn ka hor see xaaladeedu ahayd markay idiin imaanaysay
walaale saa u sheegtay intaana qalitaanka u sameynin masawirka gabadha runtii fajac uu nagu abuuray baraha bulshaduna yaalay waxayna ahayd gabar danyar iska ah oo ilma cadowna korsata marka allah khayr ka siiye nin oo social media nin oo suxufiga soo dhigay suxufiga marka soo dhigay ina groupka khaatiira oo somal doctor survivors la yiraahdo meel aaneynaha lasoo dhigay markaan sawirkii arkay way itaabatay waxaan yiri waxaan ballan qaaday markaas aniga inaan wax kharash walba oo ku baxa aan bixinayno noo keena sidii nalagu keenay xaqiiqan wuxuu ahaa buro aada u weyn laba laba burayn ahayd taasna waxa waxa saabtay yacni qofka danyarta ee soomaaliga oo waddanka jooga maadaama aysan jirinin goobo caafimaad oo dabooli kara oo baarkanyaraa si free ah wax ugu samayn kara gabar oo ilma ayana wadata oo la tacaalaysa maalmoodkoodii u shaqaysanaysa waa dareemi karaa waa dareemi kartaa ma ma awoodo kharash ku baxaana qalitaan iyo transportation iyo daawana waa wax iska badan masa marka waxyaalahaas waa waxyaalaha aada u tira badan neglatedka ah ayna saabtay dowlad la-aantu adduunka waa la socotaa meel walba isbitaaladu kharash kharashka waxaa bixiya dawladda bixiso dawladdana waxay ka qaadaa dadka balse annaga waddankeena iska dareemi kartaa waa iska systemkii baan dhisnay gabadhaasna ma ahan keligey maalintay ugu yar tahay annaga isaal driver ah waxaa noo yimaada dad oo masaakiina mafahant oo u baa-an shilin ba waxaa laga yaaba xataa oo kaarka dhakhtarka ugu imaanaya inaysan iska bixin karin markaasa waxaa nagu dhacda in aan anaga aan booskii social ahaan aan galno aan sameyno taasna waa yani wax oo ummad oo dhan uma uma samayn karti dadkooma usamayn kartaa sababtoo ah shaqaalihii iyo costigii baa dadkii guriga ku jirta kiradiisii waxyaaba badan baa iska jira marka waxay ku ficnaan lahay qof walba oo soomaali ah oo ilaahay ilaahay maaragtay wax siiyey dadkaas oo kale in oo sidaa hadda gabadhaas loogu gurmado in laisugu gurmado oo laisgacan qabto baa ficnaan lahayd taasna hadda tii arrinta gabadha waxay saabtay in oo qof walba un haysan oo hadda uu no noo imaanayo marka culays oo qayrul caada oo daa'idana haysta ilaahay hanala garagala waayahay aad baad umahadsantay dhegeysto kalea qadka ku jira walaal soo dhawow magacaaga halkaad naga soo waceyso iyo aragtidaada ku wajahan barnaamijka
walaal magacaygu waa jaamac maxamed dood kama jiro jeeda magaalada caynaba marka hore waxaa salaamaya baabiyaha barnaamijka iyo iyo murtida barnaamijka haddaan su-aal weydiiyo walaal maxaa maxaa sabab u ah inay soo noqnoqoto buradani si haddii markay dhacdo qofku iska tugdayo burada dawo ma loo hayo midda kale burada ma faaftaa ma qof ehelkaaga ku dhacday ama aada ku ogaatay mase waad iska weydiinaysaa su-aasha
haa qof ehelkii aa ku dhacday kaa wuu jaray qofkii dabeetna yar dhaawac baa soo yargaaray oo dee wax dawaana markaa looma helin weli markaa dawo ma loo helayaa sababku qofka jara maxaa la gudbiyo qofka waa tahay qofkiisa ma faaftaa waa waa garti fiican waayo dhegeystahaasi caynaba naga soo wacay maxaad ugu jawaabi lahayd doctore degeystaha jaamac oo aynaga naga soo wacay wuxuu yihi maxaa keenay inay buradu soo noqnoqoto burad meesha ku taalay ima sheegin keenidda inay soo noqnoqoto waxaa laga yaabaa haddii qalitaan lagu sameeyey qalitaanka sidii loo sameeyey baan ahayn qayb baa looga tegay qayb baa looga tegay ama waxaa dhici karta iyadoo faaftay in qalitaanka lagu sameeyey taasaa keenaysa laakiin buraada haddii qofka saa inuu sheegay si taxadar le wuxuu wax walba oo jirkiisa kusoo saaciday inta u qaato uu dhakhtar u tago markay wuxuu bilow yihiin daawadeeda waxa weeye way fudud tahay oo inta jirka o dhan laga saaro qofku wuxuu ka noqonahayaa inuu ka diskoodi camal oo kale oo wuxuu la noqonahayaa dadka kale inkastoo loo baahan yahay qofkaas laftiisa in oo lala socdo oo ilaa iyo dhowr sano shan sano camal baa lala socdaa markii qalitaanka qofka loo sameeyo adiga bil kabacdi haddana control lagu sameeya saddex bilood kabacdi lix bilood kabacdi hal sano kabacdi saas baa loo wadaa shan sano markii dhaafsana waxaa loo loo tixgeliyaa asoon weligiis aysan ku dhicin buro dad kalena lamid yahay marka gabadha in laga qalay in kala maaqan haddii laga qalay waxaa laga yaabaa laba laba mid baa dhacaysa in oo iyada faaftay oo jirka ku faafsan qalitaanka loo sameeyey ama qalitaankii la sameeyey in wax loogu soo tago labadaas ba baa baabeer waa tahay doctor shaafici waxaan jeclaan lahaa inaan ku mahadceliyo waktigaaga aad ayaad ugu mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahana inaad noogu warranto anigii dhegeystayaashana su-aalo uga jawaabto saara walaal aad baan kaaga mahadcelinaya waa waajib ummadda in waxyaabahan oo kale wacyigelinta ah waajibna saaran weeyan fahantay taasna waxay taraysaa waxyaabaha kahortaga oo kale guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta waxaan u mahad celinayaa doctor shaafici aadan dirir oo barnaamijka marti igu ahaa dhegeystayaashii ka qayb galay iyo kuwii qadadka teleefoonada nagu soo beegsaday laakiinse aysan u suuroobin inay barnaamijkan ka qayb galaan intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo